maanta waxay naga ahayd uun siisagootin safiirka runtii wuxuu ahaa safiir aad ula shaqeeyay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto gaar ahaan maamul gobolka banaadir muddadii afar sano uu joogayna runtii uu si hagar la-aana shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan u gacan qabanayay annaga maamul gobolka banaadir iyo xiriirka gaarka aan lahaynna runtii mid lasoo koobi kara ma aha waa ka xunnahay inuu baxo laakiin nidaamka dooligaa saas ah oo wakhtigiisii baa dhammaaday marka safir waxaan ku leenahay soo dhowow ummadda soomaaliya intaad joogtayna wax weyn baa u qabatay waana ku xasuusan yihiin waxaan rajaynaynaa markaad noqotidna inaad noo noqon doonto safiir u hadla shacabka soomaaliyeed inta aad joogto dalka turkiga muddadaas aad joogtayna saaxiibo badan soomaalina yeelatay oo runtii dhaqankii iyo soomaali inay yihiin dad dariska iyo ku wanaagsanna waa baratay annagana waxaan ku leenahay soo dhowow mahad celin iyo sagootin unbay ahayd maanta mar kale aad iyo aan kaaga mahad celinaynaa sida aad ummadda soomaliya u garab taagantahay mar walba shukran